بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله waxaa inoo socday kitaabkeenii aclaamu sunna insha allahu tacaala caawa waxaan soo gaadhnay ashirk alashar shirkiga yar iyo shirkiga weyn xalay waxaan ka hadalay oo darsigeenii ugu dambeeyey shirkiga weyn ee qofka diinta dhammaanteed ka saarta oo waxaan waa kaan idhi labada shirki shirki yar iyo shirki weyn baa jira shirkiga weyn tawxiidku qofka ka naqliya ama uu ka saaraa wuxuuna ku ridaa khaanada dadka aan ahayn ehlu tawxiidka ahayn ee muslimiinta ahayn buu ku ridaa xalayna waan soo sheegnay mithaalo tawxiid ka mid ah maaragtay shirkul akbar ayaan soo sheegnay waxaa ka mid a qofka ilaahay subxaana watacaala waxaan ahayn u sameeyaa ilaahay la sima qofka waxaan allahayn ka cabsada qofka waxaan allahayn magan gala qofow qofkoo waxaan alla ahayn barya iyo wax alla wixii la mid ah adiladeedii oo qur-aanka iyo sunnahana waan soo sheegnay waxaan kaloon ka soo sheekeynay xalay gaalnimadu inay noocaa shirkigu ama noocaas oo kale laba inuu qaybsamo mid daahir ah oo qofku tawxiidka uu diido inuu ku dhawaaqo idka afka uu ka yidhaahdo laakiin gaalnimada uu qarsado marka qoladaa dambe gaalnimada qarsanna waxaa shareecadu ku magacowdaa munaafiqiin bay ku magacowdaa munaafiqiin munaafiqiintaasina booskoodu sida ilaahay sheegay subxaana watacaala waa naarta meesha ugu hooseysa oo xataa gaalada caadiga ah ee gaalnimadooda iyo kufrinimadooda caddaysta iyaga ayaa ka hooseeya oo ka cadaab adag ilahay saas u yihi subxaana watacaala dabcan middaasi waxaa lagaga bixi karaa oo keliya qofku inuu ka toobad keeno waayo ilaahay aayadda akhirkeeda wuxuu ku yihi subxaana watacaala saan wada xusuusanahay ila aladiina taabuu waaslaxuu waictasamuu billahi waaklasuu diinahum lilah fa ulaa'ika maca almu'miniin idan kuwii toobad keenay islaaxa iyo camalka saalixa la yimid ilaahay waddadiisa qabsaday subxaana watacaala diintana ilaahay u khaalis yeelay oo shirki ka ka nadiifiyey qolyaha iyaga waxaa la yidhi muuminiintaay ka tirsan yihiin oo khaanadii gaalnimada markaa way ka baxayaan kaasi marka wuxuu ahaa shirkiga weyn ee qofka ka naqlinaya ama ka qaadaya ka qaadaya tawxiidka ka naqlinaya tawxiidka u naqlinaya gaalnimo cad oo aan shaki lahayn kaasi marka waxaa la yidhahdaa ashirku alakbar ayaa shareecadu ku magacowdaa shirkiga weyn ayaa lagu magacowdaa asbaabtiisii asbaabtiisiina waa anagii waa anagii sheegay waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo ashirku alaskar shirkiga yar markaas shirkul askarow maxaa tahay shirkiga askarki muxuu yahay muxuuse kaga duwan yahay shirkiga akbarkaa ee aanu hore u tafsiirinay muxuu kaga duwan yahay caawaan ka sheekeyn doonaa walihaada sheekh wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa raximah allahu tacaala raxmatan waasica ma huwa shirku laskar shirkiga yari muxuu yahay shirkiga yarkaa muxuu yahay ayuu sheekhu su-aashaasu ka bilaabay jawaab sheekhu wuxuu yihi huwa shirkiga yari waxa weeye huwa yasiirun yasiir wey ama huwa yasiir alriyaa addakhil fi taxsiin alcamal wuxuu yihi waa istuska yar ee gala camalka la qurxinayo camalkaasoo ilaahay loola jeedo bimacnaa qofku asla alcamal wuxuu ula jeeday ilaahay marka hore salaad buu galay salaadda umuuna tukanin qof darti laakiin qof buu arkay soo fiirinaya markaasuu salaaddii qurxiyey oo hagaajiyey oo si fiican u istaagay oo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo akhriskeedii ayuu qurxiyey qofkaas soo eegay ama soo fiiriya dartii marka waxaa la yidhahdaa yasiir alriyaa waa waa istus yar wey asalka camalku waa saxiix laakiin qurxinta ayaa istuska eh, ah oo markaasay shirki soo gelaysaa waana shirkiga lagu magacaabo ash- ashirku alasghar shirkiga yar huwa shirkiga yari yasiir riyaa waa istuska yar addaakhili kaasoo gala fi taxsiini alcamali camalka qurxintiisa gala wey camalka ayaa la qurxinayaa camalkaa laakiin aslan almuraadu bihi allahu tacaala asalkiisa ilaahay baa loo jeedaa oo ilaahay baa looga jeedaa oo qofku hadduu marka horeba camalka uu u bilaabo binu aadmi oo ilaahay uuna ula jeedin kaasi wuxuu noqonayaa shirku lakbar oo naaqil can iddiin buu noqonayaa kii diinta ka naqlinayay ee diinta ka qaadayay ayuu noqonaya laakiin hadday uun tahay masaladu mujarad uun ay tahay camalkoo la qurxinayo ee asalkiisa ilaahay loola jeeday waxa weeye markaasu ruya wuxuu noqonayaa ru'yuu noqonayaa wuxuuna noqonayaa waxaa lagu magacaabo ashirku lasqar shirkiga yar ayuu noqonaya ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala acuudu billahi min ashaitaan alrajiim bismi illahi araxmaan iraxiim qaala lahu tacala ilahay wuxuu yidhi faman kana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camalan saalixan wla yushrik bicibaadati rabbihi axada faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi qofka doonaya ama rajo ka qaba kulanka ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama inuu janno ilaahay siiyo ilaahay inuu ka raalli ahaado ninka kulankaa isagaa oo aslan laabudda ah qof kasta inuu ilaahay la kulmo ah rajo weyn ka qabow falyacmal amarkaa fuli waxaad camal fashaa ama aad samaysaa camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik umana shariig yeelo oo uma lama wadaajiyo bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa lama wadaajiyo axadan qofna lama wadaajiyo war qofki ilaahay rajo ka qaba kulankiisu camal wanaagsan samee ilaahay cibaadadiisana waxba ha uu shariig yeelin ilaahay saasuu yihi subxaana wa tacaala aakhir suurati alkaaf ayuu ilaahay aayaddaa ku sheegay faman kaana qofkii ahaada yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii kulankiisa falyacmal ha camal falo ha shaqeeyo camalan camal saalixan oo wanaagsan walaa yushrik yuunan u shariig yeelin oo uunan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibna ama qurxin ha noqoto ama ha noqoto ku ziyaadin ama dheerayn ama wixii la mida oo ah qurxin qof loola jeedo weeye waana camal shirkiga asqarka uu noqonaya marka nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku alasqar muuminiinta akhwafu ma akhaafu calaykum waxa ugu aan ugu cabsi badnahay een idinka cabsanayo inaad ku dhacdaan waxa weeye ash- ashirku alasqar shirkiga yar inaad ku dhacdaan baana aada idinka ada yaan idinku cabsanaya buu nabigu yiri sala allahu alay wasalam maxaa yeelay waa camal ay yar tahay qof banaanka ka ah shirkiga asqarka ah qofka alle ka badbaadiyo waa dad yar buu ilaahay ka badbaadiyaa arrinta ayadaa ilaahay hanaga badbaadiyo subxaanahu watacaala waayo nabigaa sheego yidhi waxaan idinka cabsan badnahay oon idinka cabsanayaa shirkiga yar markaasaa nabiga la weydiiyey sala lla ly slam fasu'ila canhu waxaa la weydiiyey shirkiga yar muxuu yahay faqaala wuxuu nabigu yidhi arriyaa istus weeye huma fasarahu nabigu waa fasiray biqowlihi sala allahu calayhi wasalam hadalkiisi wuu fasiro wuxuu yidhi yaquumu rajulu nin baa istaagaya ama haweeneyba ama gabarh muslimadaba nin baa istaagaya fayusalli wuu tukanayaa fayuzayinu salaatahu salaadiisu buu qurxinayaa lima yaraa min nadari rajulin ilayhi wuxuu arkayaa qof soo fiirinaya markuu arko qof soo fiirinaya ayuu salaadiisa qurxinayaa markaas ayaa la ictibaariya inay tahay ru'ya inay tahay ama ay tahay shirki asqar yaquumu rajulu ninkaa kacaya fayusalli wuu tukanaya fayuzayinu salaatahu salaadiisii buu qurxinayaa lima yaraa aragti uu arko min nadari rajulin min nadari min nadari rajuli qofka aragtidiisu qof buu arkayaa ilayhi isaga soo fiirinaya sidaa daraaddeed ayuu salaadii u qurxinayaa saasuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ayib wa min dalika waxaa ka mid a marka kaasi marka waa qeyb oo qurxinta cibaadada loola jeeday asalkeeda ilaahay shirkiga yar bay ka mid tahay wa min dalika waxaa ka mid a shirkiga yarka ee sagiirka waxaa ka mid a alxilfu bikayr illaah ilaahay waxaan ahayn lagu dhaarto soomaalidu aada iyo aad ayay arrintaa ugu dhacdaa aabbahay waa taan waayaa hooyaday waa taan waayaa carruurta waa ti alla iga qaadaa maaragtay eh, iyo wax la mida oo ka fara marka qaarkood xataa foolxumo ah ayay ku dhaartaan waxaasoo dhanina waa khatar wey kalxilfi bil aabaa aabbahay in lagu dhaartoo kale aabbahay waa taan waaya waa tii aabbahay wal andaad iyo maaragtay dad eh, ama waxyaalo asnaam ama ilaahyo ama wax la mida waxyaalo maaragtay la caqiidaysan yahay in lagu dhaarto walkacbati kacbada lagu eh, kacbada lagu dhaarto walamaanati amaano lagu dhaarto kuwaa ku dhaarta hadda masalan eh, yacni wa sharafi sharaftayda waa ma- waa- waxay ka mid tahay shirkigaasi ka mid tahay kuwaa ku dhaarta wa shaaribi shaarubtayda maxay shaarubta lagaga dhaaranaya dayib Eh, iyo wax la mida oo aan qiimo lahayn sida ma garanaysaaye eh, maaragtay en, iyo wax la mid oo soomaalidu afka aan la marin karin oo fool xun ay ku dhaartaan oo badan ayaa jira waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waxa lagu magacaabo ashirku lasgar shirkiga yaryar ayay ka mid tahay qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wa qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiina ha ku dhaaranina walaa biummahaatikum hooyooyinkiina ha ku dhaaranina walaa bilandaadi asnaam iyo wax lamidana ha ku dhaaranina wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa taquuluu ha odhanina walkacba laa taquuluu ha odh- walkacba ee kacbadaan ku dhaartay ha odhanina walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan warabbi alkacba kacbada rabbigeedii baan ku dhaartay dhaha ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku xadiid kale wuxuu ku yidhi laa taxlifuu ha dhaaranina ilaa billaahi ilaahay oo lagu dhaarta mooyaane ilaahay un ku dhaarta wax kale ha ku dhaaranina qoodh iyo xeraali iyo eh, cumrigaaga iyo ehelkaa iyo hooyada aabbaha iyo carruurtaadii toona ha ku dhaaranina waxaasoo dhani shirkigaas laga digay ee ay soo gelayaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man xalafa bialamaanati falaysa mina waa xadiis saxiix abi daawuud baa weriyey amaanada qofka ku dhaarta dad baa eh, eh, bilamaana yidhaha bilamaana carabta ha u badnaadeen amaanada ku dhaarta nabigu wuxuu yihi qofkii amaanada ku dhaartay annaga naga mid maaha wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxaa kale uu yidhi man xalafa bikayr illaah qofkii qofaan ilaah waxaan allahayn ku dhaarta faqad kafara wuu gaaloobay aw ashraka wuu u shariig yeelay ilaahay subxaanahu watacaala Eh, daban ayadan arrintu waa arrin adag weeye walaalayaal waa in la iska waxaasoo dhani dadku way sahlanayaan laakiin waa arrimo aada u adag wey waana xadiis saxiix abi daawuud wariyey sheekh albani baa saxiixay xadiidka isaga ah man xalafa bikayr illahi faqad kafara aw ashraka wa fii riwaayatin wa ashraka wuuna u shariig yeelay ilaahay wa minhu qowluhu baa ka mid a oo qofku yidhaahdo maa sha allah washid qof buu ku leeyahay maa sha allah wuxuu ilaahay doonay kuma gaabsanin wuxuu ku daray weshiita adiguna aad doonto marka weshiita wow buu ka dhigay wow luqa alcarabiya wowga iyo fa'da iyo sa'da iyo waxoo dhan xuruufo cadfigay ka mid yihiin laakiin mid kastaba macno ka kala ka duwan ayuu sameeyaa marka wowda iyo fa'da haddii lagu cadfo shirki bay noqonaysaa la yidhaha maa sha allahu fashi'ta ama washi'ta waxay noqonayaan shirki laakiin hadduu qofku yidhaahdo maa sha allahu humma shi'ta shirki ba noqonayso farqiguna waa maxay Eh, humma marka la geliyo macnaha way kala fogeynaysaa ilaahay wuxuu doono iraadada ilaahay baa asal ah taadu asal maaha macno saasaa ku jira wash- humma shi'ta waa gadaal marka وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك قفكي سايري نبي حكيري صلى الله عليه وسلم ee ku yidhi maa sha allah washi'ta wuxuu ku yidhi nabigu ajcaltanii lilahi niddan bal maa sha allahu waxda war ma ilaahay baad ila sintay ajcaltanii anima waxaad iga yeeshay lilaahi xagga ilaahay niddan mid la siman miyad alla iga dhigtay bal warkaa jooji saa ha odhanin waxaa tidhahaa maa shaa allahu waxdah ilaahay wuxuu doono keligii saasuu nabigu dha yidhi sala allahu alay wasalam wa minhu waxaa ka mid a misaal ahaan waxyaalaha shirkiga qowlka qofku yidhaahdo lowla allahu wa ant adiga ilaahay la-aantii iyo adiga haddayna jirin aad baa loo isticmaala arrintaas ee adi la-aantaa haddayna arrintaa ma dhacdeen adiga la-aantaa dhibaata isoo raaci dhibaato adag baa meesha iga qabsan lahayd adaa qofka adaa ilaahay iigu ilaahay aduu igu kaa badbaadiyey ma odhan hadduu yidhahdo ilaahay aduu igu kaa badbaadiyey sabab uu adiga kaa dhigo laakiin asalka ilahi uu ka dhigo ma aha shirki ma gelin laakiin qofka hadduu ku yidhahdo wallahi adiga la-aantaa maanta waxay qabsan lahay subxaana allah maanta maxaa wax igu dhici lahaa adiga haddaan aadan ahayn may ma anfacayso shirki wey wamaa lii ila allahu wa anta wax aan anigu haysta ma jiro oo ii kaalmaynayo wamaa lii wax ii sugnaaday oo ii kaalmaynaya yuciinunii ila allahu adiga iyo wa ila allahu ilaahay iyo wa anta adiga mooyaane cid kaloo ii kaalmaynaysaa ma jirto inuu qofku yidhaahdo waxay ka mid tahay waxyaalaha shirkigaa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a wa ana daakhilun cala allahi wa calayk taban calataa intaas aduu reebaadiyaha welibana ayaa isticmaala ana daakhilun cala allahi wa calayk war adaan magan ku ahay wey ilaahay baan magan u ahay iyo adiga ilaahay baan magan u ahay magan u ahay iyo adiga qaaliban waxaa la isticmaalaa dadka ma garanaysaa mathalan dagaaladii dhibaatada qofka u gala maganta u noqdoo kale markaasuu leeyahay ana daakhilun cala allahi wa calayk adaan magan ku ahay adigii iyo ilaahay adigii ilaahay adigiyo ilaahay markaad waa isku calaftay marka isku mid weeyaan yacni labada ilaahay adiga isku mid baad ka dhigtay midaasna waxay ka mid tahay waxyaalaha shirkiga ayay ka mid tahay looma baahna marka wanaxwi dalika waxaa iyo wax la mid nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taquluu ma shaa allahu wa shaaa fulan laa taquluu ha odhanina ma shaa allahu ilaahay wuxuu doono wa shaaa fulan ama hebel uu doono ha odhanina walaakin quluu waxaad tirahdaan ma shaa allahu huma shaaa fulan quluu waxaad tirahdaan ma shaa allah wuxuu ilaahay doono huma intaa ka bacdii waa gadaal weeye waa khalaas wakti dheer ka bacdi baa markaa huma shaaa fulan ama hebel markaa uu doono marka isagu ma laha mashiica ama doonitaan mustaqila ma leh qofku laakiin ka ilaahay buu ku xidhan yahay humada marka macnahaasay leedahay marka qaala ahlulcilmi qaala ahlulcilmi waxay yidhahdeen wayajuuzu lowla allahu huma fulan walaa yajuuzu lowla allahu wa fulan waxay dhahen waxaa banaan qofku inuu yidhahdo lowla allah ilaahay hadduuna jiri lahayn huma fulan ama hebel waxaasaa igu dhici lahaa huma lowla allah huma fulan lowla allah hadduuna i kaalmayn lahayn huma fulan hebel bimacnaa markaa hebel waa sabab ee ilaahay baa iskale magangeliyada iyo kaalmadaba ilaahay baa iskale macnuhuusaa wey way bannaan yihiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen arrintaas way bannaan tahay leanna humada macnaha way bedeshaa macnaha way bedelaysaa walaa yajuuzu ma banaana in la yidhaahdo lowla allahu ilaahay hadduuna jiri lahayn kaalmadiisu wa fulaan ama iyo hebel oo waxa weeye ilaah iyo adiga bay ma- ayay la macno tahay ilaah iyo adiga haddaydaan ahaan lahayn dhib baa igu dhici lahaa ayay la mid tahay inagu markaa af soomaali ilaahay had marka inagu waa inaan idhaahno ilaahay hadduuna sabab iga kaa dhigi lahayn wey markaan idhahno ilaahay hadduuna sabab iga kaa dhigi lahayn dhibaato ayaa igu dhici lahayd taas way bannaan tahay markaa bi hada almacnaa laakiin in iyadoo mutaxan ilaahay qofka la israaciyo shirki bay noqonaysaa mana banaana waxaasoo dhan aan soo sheegnay waxay ka mid tahay shirkiga lagu magacaabo ashirku alasqar ama shirkiga yar ayay ka mid tahay shirkiga asqarka xukunkiisuna gaal qofka gaal ma noqonayo laakiin waa dembi weyn waa dunuubta ayuu ka mid yahay dunuubta ayuu ka mid yahay qofka marka waa inuu iska ilaaliyo wey sheekhu su-aal buu soo jeediyey wuxuu yidhi ma alfarqu bayna alwaawi wa huma fi hadihi alalfaad alfaaddii aan soo marnay een soo sheegnay farqiga u dhexeeya maxay tahay wowga oo lagu cadfo lowla allah wa fulan iyo huma oo ah lowla allahu huma fulan oo la yidhi way bannaan tahay farqiga u dhexeeya maxay tahay sheekhu wuxuu yidhi liana alcadfa bilwaawi yaqtadi almuqaaranata wataswiya wowga marka lagu cadfo oo wowga la isticmaalo isku cadafka ama isku labada kelime la israacinayo wow haddii dhexdooda la isticmaalo macnaheedu waxa weeye labadii shay baa la simaya isku simay wuxuu leeyihiin wey markaa tiraa lowla allahu wa wa fulan lowla allahu wa fulan markaa tiraahdo ilaahay iyo hebel way u siman yihiin arrinta iyada waad sintay bay ka dhigan almuqaarana waa xidhiidhin iyo wataswiya simid wey fayakunu man qaala qofkii yidhaahda wuxuu noqonayaa maa sha allahu wa shi'ta waxa aad doonto waxa ilaahay doono ama ad u ood ad ama ad u addoonto wixii ilaahay doono iyo adigu wuxuu wixii ilaahay doono iyo adigu qofka yidhaahdaa wuxuu yidhi wuxuu la mid yahay waa qof qaarinan qof xidhiidhiyo weeye mashii'at alcabdi addoonka doonidiisa bimashii'ati illaahi doonidda ilaahay buu la ayuu xidhiidhiyey musawiyan bihaa isagoo la simaya isaga doonidiisa iyo doonidda addoonka iyo doonidda ilaahay buu simay oo mid ka dhigay markaa shirkigu halkaasuu gelaya bikhilaafi alcadfi bihuma laakiin waxay ka duwan huma haddii lagu cadafka loo isticmaalo almuqtadiyati litabciya laakiin huma waxay keenaysaa mashiicadaadu waxay raacsan tahay oo ay daba socotaa oo sabab ay u tahay oo keliya ta ilaahay huma macnaheedu waa sawa waa inaad waa aduu yidhaahdoo kale war hadduu ilaahay uuna dooni lahayn adiguna aad sabab baad u tahaye sabab aada u noqon lahayn waxaa ma heleen marka isagu ma laha mid mustaqila oo xor u yahay ma laha laakiin tiisu waxay raacsan tahay keliya oo ay ku cadfan tahay ta ilaahay subxaanahu watacaala faman qaala qofkii yidhaahda maa shaa allahu waxaad doonto huma intaa ka bacdi shi'ta adu aad doonto faqad aqara qofkaas wuxuu qiray bianna mashii'ata alcabdi addoonka doonitaankiisu taabicatun inay tahay mid raacsan limashii'ati illahi tacaala doonidda ilaahay bay raacsan tahay laa takunu ilaa bacdaha mana noqonayso doonidda addoonku ilaa ta ilaahay ka bacdi mooyaane mar ma noqonayso lama sinaanayso kama qaala tacaala siduu ilaahay yidhi oo kale wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah maduu waxaad doonay kartaan ma jiro idinkuu addoomma yahu ilaa ilaahay inuu doono mooyaane wakadalika albaqiya intii kalena saas oo kale weeyaan idan saa darteed daa'iman waa in alfaada laga taxarusaa oo layska ilaaliyaa arrin sahlan ma aha qofku inuu ku dhaarto waxaan ilaahay ahayn waxaan ilaahay ahayn uu magan galo waxaan ilaahay aan ahayn iyo ilaahay inuu isku daro oo uu saa sameeyo waxay ka mid noahay shirkigay ka mid tahay qofkuna arrintaa waa inuu iska jiro oo iska ilaaliyo halka waxaan ka gelaynaa xalay waxaan soo sheegnay tawxiid aluluhiya waana ama tawxiid ulcibaada sida culimada ku magacaaba marka qaarkood tawxiidka cibaadada ayaan xalay ka soo hadalnay oo aan soo tafsiilinay maadaama tawxiidka saddexaan u kala qaadnay oo tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada ba iska dhe tawxiidda cibaadada ilaahay la caabudaa iyo tawxiid alrububiya tawxiidka khalqiga khaaliqa ilahay inuu yahay oo abuuray oo isagu kaa'inaadka o dhan abuuray oo tawxiid rububiya la yidhahdaa rabbinimada ee tawxiidkeeda lagu magacaabaa iyo tawxiid alasmaa wasifaat tawxiida magacyada iyo sifaatka ilaahay marka tawxiid aluluhiya waan soo marnay xalay iyo wixii ku tacalluqay iyo wixii cagsigeeda iyo shirkiga weyn iyo shirkiga yar iyo farqiga u dhexeeya wowga iyo huma waxaasoo dhan waan soo marnay hadda waxaan gelaynaa muxuu yahay tawxiid arububiya saddexdii arkaan ee tawxiidka tawxiidka rububiyadu muxuu yahay sheekhu isagaa inoo fasiri doono insha allah jawaab jawaabtu masalada waxa weeyaan huwa tawxiidka rububiyadu aliqraaru aljaazim qofku waa inuu qiro qirid kama dambaysa waa inuu qiro biana allaha ilaahay tacaalaa korhaye rabu kulli shayin wax kasta kii rabbiga u ahaa ee isagu maamulayey inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala wa maliikihi boqorkii inuu yahay wax kasta boqorkiisu ilaahay inuu yahay wa khaaliqihi wax kasta kii abuuray inuu yahay wa mudabirihi ka tadbiiriye ee shu-uuntiisa gacanta ku haya inuu yahay waalmutasarifi fiihi ka ku tasarufa ee rogroga ee nooleeyee dila ee umuurihii caafimaad siiya cudur ku rida isaga inuu yahay subxaanahu watacaala idan rabbi kulli shay waa ilaahay wax kasta rabbigii maliikihii hay- mulkiya ee gacanta ku haya abuuray ee khaaliqa mudabbir ah shu-uunti maamula isagu maamulo weeye waalmutasarifi fiihi ku tasarufa isagu ku tasarufa oo caafimaadkiisa iyo cudurkiisa iyo nooleyntiisa iyo diritaankiisa iyo dhalitaankiisa waxaasoo dhan isagu gacanta ku haya inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala qofku waa inuu aaminaa lam yakun lahu shariikun fi lmulk ilaahay wax la wadaagaa mulkiga ma leh subxaanahu watacaala walam yakun lahu waliy min azul wax ka kaalmeeya duulinimo ku dhici karta isaga ilaahay oo ka ka saacida ilaahay ma jiro subxaanahu watacaala walaa raada liamrihi amarka rabbi uu fuliyaa wax celinayaa oo joojiyaa ma jiro walaa mucaqiba lixukmihi xukunka uu ma eh, xukunka go-aanka ilaahay uu gaadho wax ka daba taga oo ama soo celiya ama wax ka nusqaamiyaa ma jiro walaa mudaada lahu wax isaga eh, ka hortagsan oo cagsigiiya ama eh, diddigiiya ama maaragtay isaga ka soo horjeeda oo la mid ah ma jiro walaa mumaasila wax u dhigma isaga rab alcaalamiin ma jiro walaa sumiya lahu walaa munaasica wax la magaca ah ama la ama isaga ilaahay la magaca oo magaciisa iyo sifadiisa le male walaa munaasica mid la doodo oo kula doodo oo la qabsada fii shayin min macaani rububiyatihi rabbi macaanidiisa rabbinimadiisa macnaheeda wax kula qabsada oo ama wax u dhowba yeeshaa ma jiro wa muqtadayaati asmaa'ihi wa sifaatihi sifaadka ilaahay iyo magacyadiisa waxay macnahay keenayaan wax u dhig wax u dhigma wax leh ama isku daya ama ka ama la dooda ilaahay ma jiro subxaanahu watacaala ilahi wuxuu yihi qaala allahu tacaala alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wanuur alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale aladi ilaahi khalaqa asamaawaat samaawaadka abuuray waalarda dhulka abuuray wa jacala adulumaati mugdiyaal isagu abuuray wanuura nuurka intaba wax kaloo abuuri kara miyaa jira sama iyo dhul mugdi iyo nuur oon ilaahay ahayn male subxaanahu watacaala alaayaat bal asuurata kullaha suuradaasoo dhan ilahay baa ka sheekeynaysaa subxaanahu watacaala suuratu alancaam wa qaala tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi mahad ilaahay baa iskale ilaahii ahaa rabbi alcaalamiin labada caalam ad- aakhira iyo adduunyo samada iyo dhulka labada caalam ilaahay rabbiga u haaya abuuray ee boqorka u haaya mulkinayay ayaa mahad iska leh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul man rabu asamaawaati waalardi qul lilah ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala samaawaadka yaa leh oo rabbi wa waalardi dhulka yaa leh qul waxaad tidhaahdaa allahu ilaahay baa iska leh qul afatakhadtum min duuni illahi awliyaa لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يت... أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات قل waxaa tira nabi maxamedow man rabu samaawaat samada yaa mulkiya oo rabbi wa waalardi dhulka qul waxaad tidhaahdaa allah ilaahay baa rabbi wa oo isagu maamula oo mulkigeeda gacanta ku haya qul waxaad nabi allow tidhaahdaa a- من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نعم نفعا ولا ضرا قل waxaad nabi allow tidhaahdaa afatakhadtum waxaad samaysateen mushrikiin yahay min duunihi ilaahay gadaashii awliyaa kuwo aad xidhiidh aada la leedihiin kuwaasoo laa yamlikuuna aan idiin aan lianfusihim naftooda iska dhaaf cid kalebe nafcan walaa dara dhib iyo nafci toona aan gacanta isugu haynin miyaad awliye ka dhigateen qul hal yastawi alacma ilaahay wuxuu lehay subxaana watacaala qul nabi allo waxaad tiraahdaa hal yastawi lacmaa midin dhala ma siman yihiin iyo walbasiiru midin dhaqaba am hal tastawi dulumaatu ma siman yihiin mugdi iyo wanuuru nuur am jacaluu lilahi shurakaa amase ilaahay bayba u yeeleen kuwa la wadaaga khalaquu kuwaasoo abuuray ka khalqihi siduu ilaahay wuxuu abuuray oo kale u abuuray fatashaabaha alkhalqu calayhim markaasuu labadii khalqi labadii abuuritaan ayaa iskaga darsamay oo kala geran layihiin oo laleeyahay war kan markii ilaahay abuurayba mise waa hebel baa abuuray miyaa arrintaasaa dhacday oy arkaan qul illaahu waxaad allo ku waxaad ku tara nabi maxamedow ilaahay alla unba khaaliqu kulli shay wax kasta isaga unba abuuray wa huwa alwaaxidu alqahaar isaga ayaa uu keligii ah qahra oo wax kastaba muquuniya ilaahay subxaanahu watacaala wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi allahu aladii khalaqakum huma razaqakum huma yumiitukum huma yuxyiikum hal min shurakaa'ikum man yafcalu min dalikum min shay subxaanahu watacaala cama yushrikuun qul waxaa tira allahu ilaahay aladii waa kii khalaqakum idin abuuray dad yaho basharka oo dhan iyo jinnika oo dhan insi iyo jinni dhul iyo cer huma razaqakum isaga ayaa idin arsuqa oo idin siiya nafaqada iyo waxaad ku nooshihiin huma yumiitukum isaga ayaa intaa ka bacdi idin dila oo markay waktigiinu dhamaaday idin dila huma yuxyiikum isaga tacaala hal min shurakaa'ikum kuwiina aad shirkiga ka aad aad kuwa ilaahay aada la wadaajiseen cibaadada ee asnaamtiina iyo waxyaalaha kale ad caabudaanba ma ku jira man yafcalu min dalikum min shay mid waxyaalaha khalqiga abuuritaanka iyo risqiga geerida waxaasoo dhan wax ka mida samayn kara ma ku jiraa min shay subxaanahu ilaahay baa nasahan watacaala isagaa kor ka ahaaday xumaan oo dhan camaa yushrikuuna waxay ugu sharig yeelayaan ayuu ilaahay kor ka ahaaday subxaanahu watacaala wa qaala tacaala ilaahay waxaa kale uu yidhi haadaa khalqullah kani ilaahay wuxuu abuuray weeye faaruunii dad yahu itusa maadaa khalaqa aladiina min duunih kuwii isaga ka sokeeyey maxay abuureen kan hadduu yahay wuxuu ilaahay abuuray oo aan u jeedno oon aragno dhulka iyo cerka iyo binu aadmiga oo cid sheeganayso le anaa abuuray ayna jirin kuwa aad caabudaysaan iyagu maxay abuureen haadaa khalqullah kan abuuritaanka ilaahay weeye faaruunii itusa dad yahu maadaa khalaqa aladiina min duunih kuwii ka sokeeyey isaga aad caabudayseen maxay abuureen ma tusi karaan wa qaala tacaala ilaahay waxaa kale uu yidhi am khuliquu min gayri shay am hum lkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun dadkii binu aadmiga ahaa baa lala yaaban yahay am khuliquu ma waxaa la abuuray min gayri shayin wax la-aan iyaga ma ma hawa abuurtay ma iska samaysmeen cid abuurtay iyagoon jirin miyay iska samaysmeen ma caqli baa taasi walaalayaal ma wax qofka binu aadmigu ku fikiraa waxaa la yidhahdaa qof hadduu ku yidhaahdo anuu meel saa u taagan oo bad kor taagan ayaan dooni u baahday inaan inaan toga dhinaca kale uga tallaabo sida anigoo saa u taagan unbay qoryi isu yimaadeen way isku habaysmeen mismaara baa yimid qoryihiibay ku ayay ku samaysmeen xarkaa yimid way ku adkaadeen maaragtay alaab kalaa timid biro kale way ku samaysmeen doon unbaaba ii qurux badan unbaaba ii samaysmatay sa anigoo taagan laba geed oo ordi baa samaysmay oo kuwii bi maaragtay aan badda ku mari lahaa doontii baan kusoo tallaabay qofkii sheekadaa kuugu sheekeey maxaad ku odhan qof waalan baa tahay baad ku leedahay qof waalan maanad waxaa ii sheegaysaa ayaad ku odhanaysaa laakiin sidee baad u aamintay binu aadmigan hadlaya ee caqliga leh ee fikiraya ee quruxdaa leh ee sidaa noocaasa inuu iska abuurmay biduuni ayi shay isagoon cidna abuurin nacam sidee bay ku dhici kartaa dadku miyay waalan yihiin mise caqli bay qabaan waqul alxamdu lilahi aladi lam yatakid walada ilahi wuxuu wuxuu lehay subxaana watacaala am khuliquu min gayri shay am hum lkhaaliquun ma waxa la-aan alla la-aan miyaa la abuuray iyadoon cidnaba abuuran miyay iska abuurmeen am hum lkhaaliquun mise iyagaaba wax abuuray oo iyagaaba khaaliqiiba ah am khalaquu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun mise iyagaaba samada iyo dhulka abuuray alelaha kuwaasi wax yaqiina iyo wax hubaala midna ma hayaan waxay hubaan baa iska yarba waxay hubaanba ma jiro ayuu ilahi ilahi subxaana watacaala waa lala yaaban yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi rabu samaawaati waalardi samaawaadka rabbigii iyo dhulkaba wamaa baynahumaa iyo wax alla wixii u dhexeeyey facbudhu ilaahay caabud wastabir isaga ku sabir oo u sabir licibaadatihi cibaadada ilaahay u sabir hal taclamu lahu samiya ilaahay wax u dhigmo oo oo samigiisa ah ma jira maya ma og tahay wax ilaahay samigiisa ah oo ilaahay u dhigmo ama u dhow ma jira maya isaga markaa caabud isagaa caabud cibaadadiisana ku sabir saasaa nabiga lagu yidhi sala allahu alay wasalam innagana saasaana looga baahan yahay aayadka ilahi wuxuu lehay subxaanahu watacaala laysa ka mithlihi shay wahuwa samiicu lbasiir laysa ka mithlihi wax ilaahay lamida magaciisa sifaadkiisa daatadiisa hadalkiisa wax ilaahay lamidaayo ma jiro shay un ma jiro wahuwa samiic ka maqalka badan weeye albasiir ee aragga badan ilaahi subxaanahu watacaala waqaala tacaala ilahay waxaa kale uu yidhi وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقلنا بأن الله حاتر هذا طيب أما هذا اسكال إلها أن عنق سميسن ولم يكن له شريك في الملك بقرت يديسا وحلو ذاك إلها لهين أيا أما هذا اسكال ولم يكن له ولي من الذل من الذل ككال almeeya oo ka saacida oo uga gargaara ilaaha iska leh ama ammaan iyo xamdi iska leh wakabirhu takbiira weynee ilaahay weynaan weynaan weyn ilaahay saasu leh subxaanahu watacaala wa qaala tacaala ilaahay waxaa kale uu yidhi qul udcu aladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna mithqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa lahum fiihima min shirk wamaa lahu minhum min dhahiir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قل وحاتر هذا ادعوا ادعوا الذين زعمتم كوي بري أو رواقة كواسو زعمتم أتشيغتين من دون الله إلهي قداشي لا يملكون كواس مهنا كران مهلي كران مثقال ذرة وحلارك وح وير وح قدر كيا ما ملكيان أما مهنا كران في السماوات السماء ولا في الأرض الكتونة intaa in la eg ma leh oo kuma leh dhulka iyo cirka toona wamaa lahum fiihima dhexda kuma leh samaawad iyo dhulka dhexdooda kuma leh min shirkin wax wadaaga iyo wax shirkada oo ilaahay ay la leeyihiin ma leh wamaa lahu ilaa kuwaas uma sugnaanin minhum iyaga min dhahiirin mid u kaalmeeyo saacidana uma sugnaanin walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu shafaacada ilaahay agtiisa ma anfacdo ilaa qof uu u fasaxo rab alcaalamiin oo uu idmo mooyaane ilahay saasuu lehay subxaanahu watacaala xataa idaa fuzica can quluubihim qaluu maada qala rabukum qaluu alxaq wahuwa alcaliyu alkabiir xataa idaa fuzica can quluubihim qaluu maada qala rabukum qaluu alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلهي وحوله سبحانه وتعالى ما أنفعيس إلهي هرتيسا شفاعة قد قف شفاعي كرت قف كله متشرتو يوم القيامة وي يوم القيامة قف إلهي أكتيسا قف كله شفاعي كرت مله إلا قف أفصح موي سبحانه وتعالى xataa idaa fuzica can quluubihim markay argagaxaan quluubtooda ay argagaxdo qaaluu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum war rabbigiin wuxuu yidhi qaala qaaluu waa loo jawaabaa alxaqa ilaahay xaq buu sheegay oo xaq buu yidhi wa huwa ilaahay alcaliyu ka sarreeya weeye alkabiiru ee weyn idan intaasina waxa weeye walaalayaal intaasoo dhan waa tawxiidka lagu magacaabo tawxiid alrububiya waana tawxiidka labaad tawxiid aluluhiya markii oo tawxiid alcibaada ah markaan kasoo baxnay tawxiid alrububiyana macnaheedu waa sidaa weeyaan insha allahu tacaala tawxiidkaas wax yar baa ka dhiman marka insha allahu tacaala habeen dambe allah hadduu ina waafajiyo subxaanahu watacaala ayaan dhammaystiri doonaa waa ilaa dalika alxiin أستودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته